الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta taariikhdu tahay tobanka bisha shanaad kun afar boqol afartan iyo lix sunahadan toban iyo labada bisha toban iyo koowaad labada kun labaatan iyo afarta ujeedo xukun maxkamadeed waxaa maxkamada degmada janaale ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose horteeda la keenay eedaysanaha koowaad maxamed cabdiqaadir cali laguna neese carab labaatan iyo kow jir ah waxaa lagu eedeeyey inuu ka mid yahay askari ka tirsan ciidamada murtadiinta intaas kadib maxkamada jawaabta eedaysane maxamed cabdiqaadir wuxuu ku jawaabay sidaa haa waxaan ka mid ahaa askari military oo ka tirsan murtadiinta ee jooga marko ciidamada waxaan ku dhigay bisha koowaad ee janaayo labada kun toddobiyo sagaalka miilaadiga tababarka waxaan ku hootay generaal gordon waxaa ka shaqaynayay marko iyo janaale hadda waxaa la igu soo qabtay anigoo jayga ceelwarowga maraya oo u socda lambar konton eedaysanaha labaad maxamuud xasan cali labaatan jir ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay ciidamada murtadiinta intaas kadib waxaa maxkamada weydiisay eedaysanaha maxamuud wuxuu ku jawaabay sidaan haa waxaan ka mid ahay askari military oo ka tirsan ciidamada murtadiinta ee shabeellada dhexe ee aadan yawaal waxaana ka mid ahaa guutada lix labaatan iyo lixaad ciidanimada waxaan ku biiray labada kun labaatan iyo saddexda bisha shanaad tababarka waxaan ku soo qaatay etoobiya meelaha aan ka soo shaqeeyey waxaa ka mid ah agale mogoqori maxaad iyo aadan yawaal oo hadda fasax ka soo qaatay waxaan ku joogay fasax shan iyo toban maalmood anigoo maraya laba bilood ayaa laiga soo qabtay ee saliin xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay aadii loo soo jeediyey eedaysanayaasha magacyadooda koob ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo khiraad ahaa ayaa waxay xukuntay sidaani soo socota kow in eedaysanayaasha magacyadooda aan koob ku soo xusnay inay ku dhaceen ficil gaalnimo ah labo in eedaysanayaasha lagu wada fuliyo silxad barida ah almaraajicu qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu yahuuda wannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahum minhum ina allaha laa yahdi alqawma alظaalimiin fi suurati almaa'ida aayadda konton iyo kowaad وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس التارك للدين المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم